haddaba waa maxay hadafka al-shabaab ay ka leedahay weeraradan su-aashaas ayaa haaruun macruuf waxa uu hordhigay samiira gate oo ka tirsan hay-adda cilmibaarista ee hiral institute
su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan xalay al-shabaab waxay weerareen deegaanka ceeldheere isniintiinaba tobaad maxay tahay xeesha al-shabaab ee weerarada ururkan argixisada ee al-shabaab waxaa moodaa muddada lasoo dhaafay in xoog ay aada u saarayaan maamul goboleedka galmudug runtii waa arin oo dhibkeeda leedahay waxaad moodaa inay ka dareemeen maamulka daciifnimo xagga amniga oo isku xirnaanshaha hay-adaha amniga oo maamulka sidaa daraadeeda ay ka faa'iidaysanayaan dhibaatada hadda ka taagan oo siyaasadeed iyo amni isku jirta ee maamulkaas ka taagan ay rabaan inay ka faa'iidaystaan intaa loo soo jeesan
dagaalkii ay galeen ahlusunna waljamaaca iyo ciidanka dowladda soomaaliya kuwa galmudug sidee bay u saameeyey awoodda ciidanka dowladda ee ka jawaabista weerarada dagaalkii ka dhexeeya ahlusunna iyo maamulka maamul goboleedka galmudug iyo dowladda dhexsiiba waxaad moodaa inay saameyn weyn ku yeelatay xaalada amniga gobolkaas iyo maamul goboleedkaas dhan ciidanka iyo shacabka waxay ku noolaayeen wada shaqayn dhow oo xataa markii ahlusunna keligooda meesha haysteen fadhi ciidan meesha kuma olin laakiin shacabka caawin jiray hay-adaha amniga oo warka soo sheegi jiray intaysan shabaab soo dhowaanin hadda haddaa aragtid inay al-shabaab isko daba usoo dhawaanayeen oo xalay la sheegayeen ilaa toddoba magaalo ay soo agdegeen waxay ku tusaysaa in shacabka iyo ciidanka dowladda iyo maamulka inay kala fogaadeen waa maxay istaraatiijiyada dowladda ama hay-adaha amniga ee ka hortegista ururka al-shabaab
istraatijiyad hadda oo la dagaalanka al-shabaab oo muuqdo uma jeedi waxaan u jeedaa le in loo jawaabo markasta ay dhaqdhaqaaq sameeyaan taasna waxaa keenaysa xaalada siyaasadeed oo akhiran oo ilaa hadda socdo tan labaad doorashadan oo isjiiday oo ilaa hadda socdo focuska waxaa moodaa in hadda la wada saaray siyaasada guud oo amniga doorashada amniga doorashadana cadowga laga cabsanayona inaysan ahayn al-shabaab laga cabsanayo siyaasiin sidoo kale waa maxay istaraatiijiyada al-shabaab ee xilligan lagu jiro doorashada
istraatijiyada guud ururka al-shabaab waxaa mooda markii hore in cabsi laga qabay inay xushaan ergooyin mise xushaan xildhibaano oo ka mid noqdo golaha shacabka laakiin cabsidaas inaysan hadda jirin laakiin inay rabaan inay qashqashaadaan doorashada mise in gebi ahaan ay joojiyaan haddii ay suurta gasho runtiina waa cabsi oo jirta haddii hadda galmudug culayskan sii saaraan galmudug oo hore doorashada aqalka sare si dhib badan uga soo dhammaatay oo haddii hadda lasii saaro culays badan waxaa shaki galaya in doorasho gabi ahaanba laga qaban karo maamulkaas taasi waxay samiir geyd oo ka tirsan macadka hiral institute waxa ay u warramaysay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa inaga xasuusina in aan isku dayno inaan la xiriirno maamulka galmudug balse ilaa hadda aysan noo suuragalin inay ka hadlaan marka ugu horreysa ay arrimahan ka hadlaan aan idiin soo gudbin doono hadduu ilaahay raabo